magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddo ka socda mashruuc wadooyin laami ah kuwaasoo ah dhowr weji islamarkaana si habsami leh uga socda xaafadaha magaalada kismaayo mashruuca nagaadi wadooyinka ayaa waxaa hadda socda wejiga labaad qeybtiisa labaad waxaana la rajeynayaa in dhowaan lasoo gabagabeeyo wadooyinka cusub oo mashruucaasi laga dhaxlo injineer axmed oo ah injineer ka wada dhismaha mashruuca nagaadi magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu mashruucu marayo iyo tayada dhismaha wadooyinka laga hirgelinayo magaalada kismaayo hadda waxaanu wadno waa qaybtii labaad oo ka koobantaa shan wado shantaa wado saddex ka mid a oo qeybta hore ah hadda intooda badan waa dhammaad waxaad arkaysaan wadadan dheer ee halgan la yidhaahdo ee dheerkeedu uu yahay laba kilomitr lix boqol iyo konton mitir oo ka bilaabata hoteelkan rotana suuq yaasiin sii marta kalkaal sii marta kuuba sii marta ee ku dhammaata police stationka meesha buurtaa saaran wadadaas hadda laamigii ama daamugii madoobaa ayaa ku socda aniga oo ah injineerka mashruuca waxaan bulshada u ballan qaadayaa haba yaraatee wax tayada waxyeeli kara meelnaba mashruucan inayna ka dhicin waxaa laga yaabaa bulshadu in ay ka walwalsan tahay in qandaraaslahan ama kambanigan hadda wadada inoo dhisahaya ee kulmiya la yidhaahdo in tayadiisu ayna fiicnayn waxaad ogaataan kambaniga tayadiisu sideedaba cidda wadooyinka dhismahooda mas-uulka ka ah waxaa weeye xafiiska anigu aan ka shaqeeya iyo dadka ila jooga oo qeyb kamida af ingiriiska lagu yihahdo p i u ama xubintii hirgelinta mashruuca